subxaanaka allaahuma laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim acuudu biاllaahi min alshayطaani alrajiim ina aladiina aamanuu waladiina haaduu wannasaara waasaabi'iina man aamana biاllahi walyowmi alaakhir من آمن بالله والي... من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد wcla aalihi wa saxbihi wasalim darsigeenani waa darsigii koob iyo tobnaad ee suuratu lbaqara darsigeennan maanta waxau ka bilaabmayaa aayadda labi iyo lixdanaad kana mid ah suuratu lbaqara rabbi subxaanahu wa tacaala waxau aayaddan darsigeenna maanta ugu horraysa inoogu caddaynayaa in iimaanku uu yahay rumayn dhab ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala la rumeeyo iyo camal saalixa oo fiican oo lagu daro iimaanku waxa weeye xaqiiqo qalbiga degta xubnahana lagaga run sheego waxaana aayaddu tilmaamaysaa nimankii bani israa'iil iyo nimankii quraysh ahaa iyo kuwii mushrikul carab ahaa iyo mu'miniintii axad walba wuxuu tilmaamayey inuu iimaankiisu iimaanka kale ka cajiib badayey yahuud waxay leeyihiin waa nimankii kitaabkii towraad haysti weeye towraadnimo ayaan wax ku helaynaa axad walba wuxuu u arkay diinkii uu haystay inuu wax ku helayo laakiin ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa inay xaqiiqadu tahay amaba runtu qofku iimaanka iyo camalka uu la yimaado qaala tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala waxau leeyihi ina aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobay iyo wanasaara kuwii nasaarada ahaa iyo wasaabi'iina kuwii ahaa saabi'iin man axadka aamana rumeeye billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhir maalinta dambaysa wa camila fala saalixan camal wanaagsanna sameeya falahum waxay leeyihiin ajruhum abaalgudkooda ayay leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiis walaa khawfun cabsi calayhim korkooda may ahaanin walaa hum mana aha yaxzanuun kuwa murugoonaya buli rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala tilmaamay dhowr qolo wuxuu rabbi ina aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey raggan mu'miniinta ah ee nebi maxamed atbaacdiisii raacay ee iimaanka ku faanaya iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobay kitaabkii towraad baanu haysanaa leh ee ku faanaya iyo wanasaara nimankan nasaarada ah ee kitaabkii injiile nebi ciisaanu haysanaale ku faanaya iyo wasaabi'iin kuwan caabudaya xidigaha iyo malaa'igta ee sidaa ku faanaya rabbi wuxuu leeyahy subxaana ma aha arrintu faanka ma aha sheegashada isku wada duuduubo man axadka aamana alla rumeeya aamana rumeeya billaahi ilaahay iimaan run a rumeeya walyowmi alaakhir maalinta aakhirana rumeeya wuxuu doonaha soo ahaado ilaahay haddii uu rumeeyo maalinta qiyaamana uu rumeeyo oo wa camila uu fala saalixan camal wanaagsan iimaankiisii uu raaciyo camal toosan uu raaciyo wuxuu soo ahaan jiray ahlu kitaab wuxuu soo ahaan jiray yahuudi wuxuu soo ahaan jiray majuusi wuxuu soo ahaan jiray mushrik wuxuu doonaha noqdo laakiin imaka hadduu ilaahay rumeeyo ou nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh raaciya maalinta qiyaame iimaanka uu sheeganayana uu ku daro camal saalixan fiican falahum waxay leeyihin ajruhum abaalgudkooda cinda rabbihim rabbigood agtiis ayaddu waxaynu ka fahmaynaa ina tusaysaa inaan idicaaga amba sheegashadu waxba kordhinayn qofku wuxuu doonuu sheegan karaa wuxuu doonuu ku faani karaa faankiisa iyo sheegashadiisu xaqiiqo ma bedelayso laakiin waxa xaqiiqo bedelaya iimaanku la yimid iyo wuxuu qabanayo ayaa astaan u ah waana kiilaa xasan albasriyi taabicigii weynaa saahidka ahaa waxa uu idhi laysa aliimaanu bitamani iimaanku ma aha ididiila beenaad sheegasho ma aha walaa bitaxalli wax la mariinto iyo dhar iyo dahab lagu xaragoodana ma aha walaakin maa waqara fi lqalbi iimaanku waa wax intuu qalbiga ku dhibco wasadaqahu alcamal xubnuhuna ay markaa ka run sheegaan oo shaqo dhaba loola yimaado waxaan ahay muslim waxaan ahay qof toosan laakiin salaadna ma tukanayo khayr kalena qaban maayo beentana waan sheegi doonaa muslim islaameed samata bixin maayo waxay ka dhigantahay kaasi qofku waa iddicaa waa sheegasho laakiin qofku iimaankiisii waa inuu xubnihiina markaasi ay rumeeyaan wuxuu sheeganayo waxaan dhammaanteen fahmaynaa ninku markuu wax sheegta shaqa uu sheegto askarinimuu buu sheegtay macalinimuu sheegtay waxaan leenahay haati burhaaneg xujadaada keen maxaa caddayn inaad askari tahay maxaa caddayn inaad macalin tahay qofku haddaba markuu iimaan uu sheeganayana waa in iimaankiisii uu noqdo maxaa caddaynaya iimaankaagana inuu jiro waa inuu ammaano qof la noqdo waa inuu noqdo qof runle waa inuu noqdo waa inuu noqdo qof salaadii iyo soomkii iyo cibaadadii ilaah u diray fulinaya markaa rabbi wuxuu leeyahy falahum waxay leeyihin ajruhum abaalgudkooda cinda rabbihim rabbigood agtiis ilaahay baa abaalmarin tan kale walaa khawfun cabsina calayhim korkooda may ahaanin oo maalintaa argagax iyo cabsi ma qabaan walaa hum mana aha yaxsanuun kuwa murugoonaya oo wax ka tegay qoomamaynayaana ma jira buu rabbi subxaanahu wa tacaala waa maxay cabsidu waa wax ku haysta ama kugu soo socdood ka baqaysid siday u dhacaad leedahay murugtuna waa maxay waa wax intay ku dhaafeen sidii ay u dhaceen aad necbaysanaysood leedahay maxay saa ugu dhaceen haddaad sidaa yeeli lahayd sidaa may noqoteen nimankan wixii soo socdana kama baqayaan ilaahay ammaan buu siiyey wixii ka tegeyna wax walba sidii u fiicnaayay rabeen bay u dhacday wax murugi maayso halkan waxaanu isdul taagaynaa lafdiga assaabi'uun saabiciintu maxay tahay waynu garanay mu'miniintii waan garanay yuhuudna waynu garanay nasaarana waynu garanay saabiciintu waayo mufasiriintu waxay leeyihiin laba tafsiir labadaba laba itijaah itijaaha koowaad waxa weeye waa kaynu markii hore ku fasirnay waa kuwii caabudayay xidigaha iyo malaa'igta kuwii caabudayay baa saabiciin la odhanayey itijaaha labaad ee mufasiriintu waxay saabiciintu waxa weeye waa nimankii markay diimihii fahmi waayeen iskaga wada tegay diimihii baadilka ahay oo dhan diintii saxayd ee runta ahaydna aan weli haleelinen la kulmin waxay niman nebiga caleyhi salaatu wasalaam nebi ciise in badan baa u dhexaysay diimihii bay ku wareereen towraad waxay arkeen raggii sheegeen inay been tahay injiil waxay arkeen inay raggan wataa qalad u wataan mushrikul carab waxaanay caabudayaan inaanay waxhayn bay garteen deetana intay wixiiba baadil u wada garteen ayay diintii saxayday ku cibaadaystaanna waayeen ilaa intuu nebigu caleyhi salaatu wasalaam u imanayey ee xaqa ay helayeen waxaa tusaale ka mid a abudar alkhifaari abudar alkhifaari saxaabigaa weyni waxa waa saxaabi qiimi badan waxau ahaa nin markiisii hore mushrika sanab iyo caabuda sanab buu gurigiisa gaara uu ku caabuduu lahaa sanabkii ayuu qurxiyey wax walba wuu u subkay udgoon buu ka buuxiyey habeenkiibuu gurigiisa iska galay isagoo inuu barakeeyo khayr ka sugaya sanabkiibuu ka farxiyey ilaahiisii isna wuxuu sugaya inuu ka farxiyo gurigiisiibuu galay waxaa laakiin dhacay inuu intuu dacawa timid ay wixii oo dhan intay ka leeleeftay ka cuntay weliba kaadii ugu bedeshay subaxii buu yaabay wuxuu uhi ilaahu yaa sidaan kuu galay waa maxay sidani wuu la yaabay markaasuu u maydhay isagioo murugoonaya markaasuu dib haddana ugu udgoonayey u uunsiiyey haddana habeenkii kale ayay ku soo laabantay aduu dacawadii saddex habeen bay kusoo noqnoqotay ilaa uu gaadhay heer intuu seefu dhibay ilaahay hubla-aan bay malaha kugu hubsadeene hoo hubkan oo iskaga geeyo qoorta kaga goo wixii oo dhan macaa seeftii bay kaadi ugu bedeshay markaasuu intuu ninkii fakeray caqligii baa shaqeeyey maskaxdii iyo garaadkii baa shaqeeyey wuxuu ihi arabbun yabuulu thaclabaanu ma waxaa rabbi ii noqon waxa daca uu ku kaajayo een iska celinayn laqad dallat man baalat calayhi thacaalibu waxaan nafba lahayn wuxuu dacawa ku kaajayso een iskaba dhicinayni waxaana ii tari ma jira buu ihi ee waxaan ogaadadada buu ihi waxaan ka gaaloobay ilaahyadan dhulka lagu hayo o dhanle la caabudayo anugu waan ka gaaloobay waxaanan rumeeyey ilaaha weyn baan rumeeyey xagguu u dhaqaaqi dhinacna ma garanayo nebigu caleyhi salaatu wasalaam markuu soo baxayna orod buu ugu yimid markaasuu raacay rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa raggaa iyo rag la mid ahaa ayay ahaayeen baa laleeyahy markaa saabiciintu ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy kuwaasi murug korkooda may ahaanin waa ragga maxay ilaahay bay rumeeyeen camal saalixana way sameeyeen sidii nebiguba uu lahaa alkayisu man daana nafsah ninka caqliga iyo garaadka leh waa ninka naftiisa ilaaliya wa camila limaa bacda almowt geerida wixii ka dambeeyana usii tawcbada ee usii shaqaysta ilaahi subxaana wa tacaala markuu intaa inoo caddeeyey waxau rabbi mar labaad inugu soo celiyey nicamkii faraha badnaa ee uu bani israa'iil u galay halkan waxaan arki doonaa laba nicmo oo waaweyn oo ilaahi subxaana wa tacaala uu galay tan koowaad waa maxay nimankii bani israa'iil waxay ahaayeen niman muran badan waxay ahayen niman qalqallabsan waa nimankii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo galoo dhan aynu aragnay iyagiioo baddii laga soo tallaabiyey oo gaalkii fircoon oo la halaagay arkaya oo wixii lagu halaagay og ayay haddana nebi muusew qole sanab iska caabudaysa arkeen sanabiyo ilaah noo samey sida kuwan bay ilaah uleeyihin engeeg waxay ka qabaan nimankan ilaahay kitaabkii towraad markii uu siiyey ayaa layidhi towraad ku dhaqma towraadba way qaadan waayeen ilaahay subxaana wa tacaala buurtii duurisinaa inta la rujiyey ayaa dhaladooda la saaray madaxooda la duldhigay buurti waxaa layidhi kitaabkan xoog ku qaada qasab ku qaada layidhi kitaabkan xambaarta haddaad diidaan buurtan baa idinku habsan iyagiioo buurti eegaya oo naftu haysoo baqaya ayay kitaabkii qaadeen oo xambaareen marka ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy markii ay qaadeen kitaabkii dhan waanu ogolaanay ayaa in yar ka bacdi markii buurtii layska er iloobay ayay halkii hore ka miiseen ilaahay naxariistiisu haddaanay jirin markaabuu ku sii dayn laha qaala tacaala rabbi wuxuu leeyahy wadkur xusnabi allow wa id wakhti idinna xusa bani israa'iiley akhadna aan qaadnay miisaaqakum ballandhaareedkiinnii adkaa aan idinka qaadanay wa id wakhti xus akhadna aan qaadnay miisaaqakum ballandhaareedkiinnii adkaa aan idinka qaadnay oonu idinkaga qaadanay inaad kitaabkan towraad aqbalaysaan oo warafacna aan kor yeelnay fowqakum dushiinna iyo dhaladiinna aan saarnay adduura buurtii duurisiinaa oonu idin nidhi khuduu qaada maa towraad qaada maa kii qaada aataynaakum aanu idin siinoo towraada biquwatin ku qaada xoog ad adkaan firfircooni ku qaada cilmi iyo camal ku qaada aqoon iyo camalfal ku qaada oo wadkuruu xusana maa kii xusoo weyneeya fiihi ku dhex jira kitaabkaas towraad lacallakum la arkee tattaquun inaad ilaahay ka baqdaan suma dabadeedna intaa markii aad idin amarnay tawallaytum aad jeedsateen min bacdi daalika intaa dabadeed kitaabkii towraad baa hi khuduu qaada maa kii aataynaakum aan idin siinay biquwatin xoog ku qaada quwadu waa maxay waxa weeye bijiddin wa ijtihaadin wa casiima waxaad ku qaadaan firfircooni iyo casiimo iyo dhabdhab u qaada ilah wuxuu leeyahy wadkuruu xusana maa kii xasuusta oo weyneeya fiihi kitaabkaa towraad ku dhex jiro axkaama awaamir ah ilaahay wuxuu idin faraya ah lacallakum la arkee tattaquun ilahay inaad ka baqdaan inaad taqwo iyo iimaan yeelataan la arkee suma dee tawallaytum waad jeedsateen min bacdi daalika intaa dabadeed muddo ka bacdi waad halmaanteen ood ilowdeen wixii laydin farayeyba falowlaa fadlullah ilaahay dhaqaalayntiisu haddaanay jirin uu idiin naxariistay calaykum korkiinna iyo waraxmatu naxariistiisu haddaanay jirin la kuntum waxaad ahaan laydeen min alkhaasiriin kuwo tacabeelay oo khasaaray oo hungoobay ayaad noqon laydeen laakiin ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa idiin naxariistay oo idiin tudhay taasna waxay ahayd nicmo ilaahay subxaanah wa tacaala nicmooyinkii uu siiyey nicmadan kale waxay tahay nimankii bani israa'iil la odhanayey waxay niman dhib badan ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu qaar iyaga ka mida ka mamnuucay in ay shaqaystaan amba ay kalluumaystaan maalinta sabtida maalinta sabtidu waxay ahayd maalin cibaado ayay ahayd oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu faray inay u tafaruqaan ama ay u bambaxaan cibaadada laakiin nimankii bani israa'iil la odhanayey halkii cibaadada ay uga madax banaanaan lahaayeen sida jumcohoo kale innaga haddii eedaanka labaad lagu dhufto shaqa laguma ogolo aad qabatid nimankii bani israa'iil waxaa yidhi sabtida waa maalintiinnii ciidda waa maalin cibaado ilaahay cibaadadiisa ka shaqeeya daaya waxaa timid markaasi kalluun baa yimid waxay samaynayaan markaasi inay iska kalluumaystaan maalmihii oo dhan sabtida uun daayaa layidhi nimankii waxay sameeyeen khiyaamo shaydaankii baa la teliyey waxay gaadheen go'aan iyo talo taladaasoo ah in ay sabtidii uun shaydaanku uu u tuso kalluunkuba inuu sabtida badan yihi asalba waxaa lahaa kullu mamnuuc maxbuub wax kastoo laguu diidaa naftun baaba sii jeclaata ibliis baa ku dareeru nima sabti waxaa laydinku diiday wax kale ma aha kalluunkaa faraha badan la weeye marka maxaa samaynaa talay keeneen waxay dhahdeen aynu farsamo samayno waa xeelaysi weeye xeelad iyo khiyaamay sameeyeen waxay dhahdeen godad waaweyn amba booraamo booraamo waaweyn iyo godod aan qodno aan ka qodno halkaa berrige baddaba ka fog markaynu qodno ammaan gad amba gacan yaroo dheer gacan dheer aan samayno oon badda ku xidhno qoddu markay soo buuxsanto macaa kalluunkii dul sabaynayey markay soo dhirbaacdo waxay u soo qaadi halkan godka godkan iyo booraamaha markay ku riday baddu caarido waxaa noqon doonta baddii baa noqon halkan beriga waxaa inoogu hadri doona godadkan aan qodaniyo xurfadahan waxaa ku hadri doona kalluun fara badan kaas aynu iska guran deeta manaynaan dambaabin sabtina maynaan kalluumaysan waa axad iyo intii ka dambaysay waxaan guranayno marka ilaahi subxaana wa tacaala waxay isku dayeen xeelo ilaahina subxaana wa tacaala cadhadiisii baa ku dhacday waxaanu ilaahi subxaana wa tacaala u dhalandooriyey uu dhammaantoodba u bedelay daayeerbu ilahi subxaana wa tacaala u bedelay ilahay awooddiisa waxba kuma aynu gebigoodiiba daayeer ka dhigo markaa rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeya walaqad waxaa dhaba calimtum inaad ogaateen alladiina kuwiibaad ogaateen ictadow xadgudbay minkum xaale idinka ay idinka mid yihiin fi sabti sabtida ku xadgudbay oo fa qulnaa aan nidhi lahum ayaga aan u nidhi kuunuu ahaada kiradatan daayeero khaasi'iina dulloobay noqda gebigoodiba aanu masakhnay aan dhalandoorinay aan ka dhignay daayeer buu ilaahay subxaana wa tacaala leeyihi walaqad waxaa dhaba calimtum inaad ogaateen yahuud ama bani israa'iil alladiina kuwii baad ogaateen ictadow xadgudbay minkum xaale idinka ay idinka mid yihiin fi sabti sabtida ugaarhsigeedii ku xadgudbay oo cibaadadii ka tegey oo fa qulnaa aan nidhi lahum ayaga kuunuu ahaada kiradatan daayeero khaasi'iina dulloobay rabbi wuxuu leeyahy fa jacalnaa waxaan ka yeelnay haa doorintaa amba dhacdadaas nakaalan cuquubo iyo cibro limaakii baan uga dhignay beyna yadayaa horteeda joogay dadkii la noolaa ee arkayaanu cibro uga dhignay fa jacalnaaha waxaan ka yeelnay dhacdadaa iyo doorintaasi nakaalan cuquubo iyo ciqaab limaakii baan uga dhignayo cibro beyna yadayaa hor joogay wamaa kiina cibraan uga dhignay khalfaha ka dambeeyey oo ummadihii iyaga dabadood imanayay si ay u gartaan ciddii ilaahay subxaana wa tacaala xuduuddiisa darjeedha ilaahay subxaana wa tacaala sida kuwa inuu geli wa mawcidatan ilaahay wuxuu ka dhigay waano iyo caqli celin ayuu uga dhigay lilmuttaqiin kuwa alla ka baqayana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uga dhigay waano وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته